diyaaradu la socday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u socotay dalka koonfur suudaan ayaa si deg deg ah usoo fadhiisatay garoonka muqdisho kadib markii ay qabsatay cilad dhinaca matoorka ah saraakiisha saarayd diyaaradda ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradda ay ciladi ku timid markii ay hawada ku jirtay labaatan daqiiqo afhayeenka madaxtooyada injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yarisow ayaa warbaahinta uga warramay siday wax u dhaceen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa saakay saacaddu markay ahayd saddexdii saac ka duulay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde international airport wafdiga oo kusii jeeday dalka saudi south sudan oo madaxweynuhu martiqaad ka helay dhigiisa madaxweynaha salvakir labaatan daqiiqo diyaaradda markii hawada ku jirtay ayaa pilotkii loo yimid kadibna sheegay in labada engine mid ka mid a madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa sii watay safarka kadib markii ay raaceen diyaarad kale cabdulaahi nuur maxamed colomb ayaa khadka taleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray goobjooge ku sugnaa garoonka markii ay diyaaradda madaxweynuhu soo degaysay waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa uu arkayey saaka cabaarihii sagaalka nuurnimo madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ka dhoofeen garoonka aadan cadde waxayna aadeen south sudan labaatan daqiiq kadib waxaan maqalnay inuu ten minute kadib soo laabanayo madaxweynaha ayadoo gashay diyaaradda cillad farsamo ah adigu marka wafdiga madaxweynaha ay ka duulayeen garoonka diyaaradaha waa joogtay waa jooga haa diyaaraddu markii ay soo noqotay oo wafdiga madaxweynuhu ay la socdeen maxaad aragtay diyaaradda caadi usoo degtay wax haba yaraatee xaqiiqdii inaan arkin caadi diyaaradda usoo degtay saacaday dhigatay wafdigiina ka soo degeen caddaynta keliya oo aan haynina waxay ahayd farsamo oo diyaaradda cillad gashay uusan ku safri karin ilaa south sudan miyaad aragtay diyaaradda markii ay soo degaysay in dab uu ka kacay amba taayaradu ay u bixi waayeen maya caadi soo degtay waana noo sheegay inay diyaaradda soo laabanayso iyadoo cillad ay ku jirto si caadi bay diyaaraddu usoo fadhiistay garoonka ha adigu maaragtay madaxweynaha iyo wafdigii la socday diyaaraddu markii ay soo noqotay oo ay ka soo degayeen si fiican waa arkaa maxaa kaaga muuqday dad caadiya oo diyaaradda ka ka hadlaysnayd ka soo degay b a b soo fadhiistay hal saac kadibna ay baxeen diyaaradda kalena raaceen ma aragtay wafdiga madaxweynaha la socday dad dhaawaca ama dhibaato ay soo gaartay maya waxba yaraatay ma jiraan markii diyaaraddu ay soo noqotay gawaarida dabdemiska iyo ambalaasyadu iyagu ma joogeen garoonka waa joogeen laakiin banaanka taagnaayeen laakiin wax diyaaradda oo khaasa loogu talagala ma ahayn caadi u joogaan wax regulaara waayo oo ambalaaska iyo dadamiska way joogeen laakiin ma imaan diyaaradda umaysa tegin garoonka jawigiisu siduu ahaa marka markii wafdiga madaxweynuhu intay diyaaraddii la duushay kadibna cilad darteed dib ay uga soo noqdeen xaaladda bal sawir iga sii sidee ahayd walahi markii madaxweynaha yimid ciidankii bulusa maltara wadanka hore u joogay u jooga meesha amra lagu siiyana ku laabtaan meeshoodii waa lasoo laabteen wax xataa dhaqdhaqaaqa oo wallahi weyn ma arkin caadi u ahaa diyaaradda garoonka waa caadi diyaaradihii waa soo degayaan waana baxayaan wax wallahi ma jiraan oo aan ujeedo cilada okay waay diyaaraddii madaxweynuhu uu la socday ee cilada gashay garoonka kusoo laabatay iminka ma garoonkay taallaa mise dib baa inta loo hagaajiyey duushay maya garoonka taallaa waxaad iga warantaa diyaaraddu waa mid caynkaya ma diyuuradaha waaweynba ma kuwa dhexdhexaadka mise waa kuwa yar waa dhexdhexaad waaye waxaana soo kalaystay shirkada yidhahda xaajiro
kaasi waxa uu ahaa goobjooge ku sugnaa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho markay maanta soo cagadhiganaysay diyaarad uu la socday madaxweynaha soomaaliya iyo saraakiil kale oo cillo darteed mar kale usoo noqotay